mid tahay iyo waxyaalaha sifooyinka ku samaysan ee diinadiisa dhoobadiisa lagu cajiineeyey ee marnaba uuna ka baxsanaynin haddii uusan ku sifoobin sifooyinka uu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kaga khallisayo oo uu kaga nadiifinayo marka ilaahay sifooyin buu halkan tilmaamay khudbadii taasay ku saabsanayd insaanku markii uu dhibaata ay ku dhacdo waa jazic argagax sabri maayo dul qaadan maayo laga yaabaa inuu xataa naftiisa u halligo dhibaato inuu geysto ma yaqaana inuu ku sabro waxaan maqaadiir ilaahay weeye ilaahay baa qadaray sida muslimka mu'minka cadadiisu ay tahay inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun waa kelimad macno weyn ku fadhida inaa anagu lilaahi ilaah baa nale weeye xaggiisaan u noqonayna marka dad laleeyahaanu nahay dad iska socda ma nihin kiina lahaa wuxuu doona hanugu sameeyo raalli baanu ku nahay wey haddii uu khayr badan helo maal helana waa manuuco bakhiil buu noqonaya oo ma garanaysaa xaqii ilaahay uu ku farad yeelay bixin maayo masaakiinta uga gargaari maayo waa dabciga insaankay ka mid tahay laakiin ilahay wuxuu ka istinooday ila almusalliin waxay ku tusinaysaa ahamiyadda salaadda ilahay agtiisa ay ka taagan tahay iyo meesha booska ay ka taagan tahay salaadaas waa maxay kuwaasi musalliintaasi waa kuwama waa kuwa salaadoodu ay daa'im tahay hadday safar yihiin iyo hadday reerkooda joogaan hadday bukaan iyo hadday caafimaad qabaan hadday mashquulo yihiin iyo hadday firaaqa yihiin marnaba salaada ka tegi maayaane salaadoodu waa daa'im zakadana waa la baxayaan waa sifada labaadoo ilaahay sheegay sifa iimaaniya tasdiiqu yowma alqiyaama uu ilaahay sheegay aakhiray rumaysan yihiin oo weliba rumayntaasi waa rumayn daa'imah oo aan kala go'aynin oo ilaan waanadii ilaahay baa ku socota oo aakhira intaa looga sheekaynayaa oo jannaiyo naar baa looga sheekaynaya marka naartay ka baqayaan baa ilah yidhi waladiina hum min cadaabi rabbihim mushfiquun cadaabta ilahay bay ka baqayan weliba ilahay wuxuu daba dhigay cadaabta ilaahay mid laga aaminsan yahay ma ahee waa mid khatar ah waa meel jahannamo la yidhaho allah naga koriye ilaahayba uu u abuuray inuu wax ku ciqaabo ilaahay baa abuuray inuu wax ku ciqaabo dadka waxa la ciqaabayana waa dad iyo jinni laamla'anna jahannama min aljinnati waannaasi ajmaciin naartaa la buuxinayana weyninka ay leedahay iyo intay la eg tahay allah naga koriye badaha adduunko dhan yowma alqiyaama waa la tafjiira waida albixaaru fujirat inta la qarxiyaa jahannama lagu dari markaasayna dhibic noqonaynin waxa ay weynaan ka qabto qacrigeeda iyo salkeedana waa fog yaho kii lagu tuuray allah naga koriye toddobaatan sanuu sii socon ilaa uu salkeeda gaaro baasha intaa la eg baa ilaahay ballanqaaday inuu buuxinayo wuxuu ka buuxinayana waa adiga iyo jinniga jinniga ma aragna anagu laakiin innaga ways aragnaa inaad baqdo wey marka waa inaad cabsato waa inaad aad u cabsato saasay dadkii hore ahaayeen dadkii saalixiinta saasay ahaayeen maalin iyo ma ahee saacad ma ahee daqiiqadna qalbigooda kamay maqnaan jirin innaa akhlasnaahum bikhaalisatin dikra daar xusidda daarta aakhiro qalbigooda marnaba kama maqnaan jirin had ya goor aakhiro waa xaadira cadaabka rabbigoodna waa ka baqayaan waxuqa lahum markaa markii jannada ay galeen oo cadaabkii ay ka badbaadeen ilaan inta ka horraysa ma ay ogee markay cadaabta ka badbaadeen oy jannada ku raaxaysanayaan in ay isweydiiyaanoo ay sxusuusiyaan innaa kunaa qablu fii ahlina mushfiqiin reeraheennii markaa joognay dad aad u baqaya baanu ahayn ma tahay sidaa mise ma tiid hadda isweydii ma ka cabsataa cadaabu jahannam majaalista iyo fadhigeenniiy ma ka sheekaysanaa cadaabka ilahay seen uga badmaadnaa darajat lishfaaq ma gaadhnay iyo khawf si aan markaan jannada gallo allah na gaarsiiye na geliye aynu uga sheekayno dhahno wallaahi markaanu adduunka joognay oo reeraheennii dhex joognay cadaabka ilah waan ka baqi jirnay innaa kunaa qablu fii ahlina mushfiqiin famanna allaahu calayna wawaqaana cadaaba asabuum xaalkaasi hadda ma muuqdo qaswatulqalbi baa booskeedii soo gashay jumuudulcayni baa booskeedii soo galay qof ooyaya arki maysid qof tiiraayeensan oo xusni murugaysan oo aakhirana murugaysan adduunya mid lama murugaysan waa buuxaa dhibkaas ayaa haysta xanuun baa igu dhacay halkan aan ka dhacay waxbaa si iga eh, tijaaradii iyo maaragtay baayac mushtarkii iyo ganacsigii baa iga xumaaday ilmihii baa iga kan ah waxaasoo idil waa adduunyo laakiin nin tiiraayeensanoo walbahaarsanoo aakhira tolow miyaan badbaadi jahannama ma ka badbaadaya mise waan ku dhacayaa ka walbahaarsan inaad aragtaa way yar tahay ma jira ma odhan kara laakiin waan yarta majaalisteennana uma badna oohintuna naguma badna waxaan u malaynayaa khalad fara badan baa jira cuntadeennii baa halowdayaan u malaynayaa wax balaayo jili- jinni jaan iyo balaaye iyo ribo iyo bakti baana soo galaan u malaynayaa ma fogeyn waa haddee adduunyada waa iska dhowdahay berigaan yaraa hadda duq baan noqday berigaan yaraa yaa maba sii fogeyn be masaajidka waxaan arki jiray salaad la tukano tukado oon mid ama laba ooyin way yarayd xalaqo qur-aan oo loo fariisto oo aan maaragtay aadan baaki ooyaaya oo mustaqriq fii bukaa'ihi aadan arkin way yarayd dadku qalbigooda saasuu ahaa saasaa loo ooyi jiray sheekadaasi way dhammaatay hadda bal masaajidadii lagu ooyi lahaa ilaahay laysku xusuusin lahaa bayba u badan tahay in adduunya lagaga sheekaysto mubaayac mushrikii lagu go'aamiyo oo hawshii adduunyada lagana sheegaysto marka aad baan arrintaa uga fognahay dee inaan dib isugu noqonno oo aynu isbaarno ilan dad kale la hadlayaa taad ka mid tahay ilahay aduu kula hadlaya waaladiina hum min cadaabi rabbihim mushfiquuna ma ku sifowday ma ka mid tahay kuwa saxaabadaan ka sheekaynay iyagoo adduunka joogay loogu bishaareeyey jannadaad gelaysaan abubakrin fi ljanna عمر في الجنة عثمان في الجنة وحديث صحيح علي في الجنة عبد الرحمن بن عوف في الجنة سعيد بن زيد في الجنة سعد بن أبي وقاص في الجنة عشر المبشرين بالجنة زيد في الجنة رقي الله سالة يري أيها هذا أنا خوف بنا وعبس بنا بل حديث صحيح والنبي يقول لي جنة قالوا قصري قروح بدن قروح بدن بان أركيو مركان markaasaa gabadh aad u qurux badan ayaa hortiisa fadhida oo ku weysiisanaysa bimacnaa aa, halkaa dabadeed qasrigan yaa iskale nin ummaddaada ka midaa leh anigii baaba moxamede yaa leh nin carabaa leh war anigii moxamed ahaa baanahay aawey maye cumar ibnulkhadaab baa leh baa laygu yidhi buu yidhi nabigaa sheekaynay calayhi salaatu wasalaam markaasaan damcay buu yidhi inaan gudaha galoon soo fiiriyo bal alaabta taal gudaha inaan galaan damcay markaasaan xusuustay khiiradaada cumarow iyo masiirkaaga aadan jeclayn reerkaaga in lagu dabamaro iyo gurigaaga markaasuu sayidinaa cumar iska ooyey oo yidhi acalayka uqaaru yaa rasuula allah maadaan kaa khiiroonaya hadda nebigii baasaa leh bashaa'irta lama xisaabi karo uxud markuu gariiray isagoo isaga iyo nebiga iyo abubakar iyo cumar ay maaragtay dul saaran yihiin uthbut yaa uxud فإنما عليك نبي وشهيدان بشائرت هذه وبضني ومع ذلك مركو سيدي مني رضي الله عنه وقال كي حماء وطعنية وتوريد كدفتي واكي ويري حذيفة يقول يرى حذيفة وحوها نين سرت النبي أك عليه الصلاة والسلام والنبي وحلي الحو شيء يجري منافقين تمقعدوا ذو الشيء منافقين تدتكم بشيء حجرين لكن حذيفة هو أقال سيدنا عمرna taasuu ogaa saaxibu siri rasuulillaahi buu ahaa radia allahu canhu oo u yeedhay wuxuu yidhi cid kale kaa waraysan maayo naftayda igu daran sakaraadkii way hadda waxaan ka ku weydiinayaa xaqa aan kugu leeyahay adoo xushmaynaya nebigu magacayga maku maku daray qolada munaafiqiinta ee uu kuu sheegay maku jiraa qof kale kama- kaama rabo qof kale ha iga sheekayn aniga sayidina xudayfa wax badan buu aamusay ilan sir bay ahayd haddana wuxuu yidhi waa maya cumarow kuma jirtid dib dambana arrintaa cid aan ugu sheegayaa ma jirto adigana kama admit kama miti halkaasay ka maraysi radia allahu canhum waardaahum waxaa islaamka uu qabtay iyo futuuxaat alislaamiya iyo buldaanta islaamka iyo adduunka iyo dadka islaamka soo galay iyo ilaahayba inuu ka dhigay nasrigii ugu weynaa ee ilaahay subxana wa tacaala ummadda ugu gargaaray waxaasoo idil uma tirsanee waxaa u tirsan isaga cadaabka ilaahay ma ka badbaadaysaa mise maya sayidina cumar saasuu ahaa saadatu saasay ahaayeen saxaabadu sidaasay ahaayeen dadkii wan wanaagsanaa saasay ahaayeen xaggee joognaa marka innagu marka laabudda in aanu arrimahaas oo kaleeto markii ayna soo maraan aanu isweydiinno sifada aad leedahay ee ilaahay uu ku siiyey haddii aad wax ka leedahayna ilaahayna ku mahadi kororsana haddii ay kaa maqan tahayna dee waa inaad ilaahay baridaa oo tira ilaahay waa iga maqan tahay ilaah isi sifatu lkhushuuci ilaah isi ilaahu qalbigay baa ingegay ee ilaahu qalbigayga jilci ilaahu ilintii baa iga tagtay oo berigan yaraa baa oohin iigu dambaysay aan ciyaala ka ahaaye ilaahu oohintii iisoo celi oo hadda dee waxaad la ooyeyso waa wax weyn markaad yarayd waxooga yar baad ka ooyi jirtay in lagu yar garaacay iyo in xalwad lagu diido laakiin hadda waxaad ka ooyeysid waa wax weyn waa inaad cadaabta ilaahay ka badbaadaa waa inaad jannadii gashaa baad u ooyeysaa dadka ilaahay uu hadhaynayo yowma alqiyaama ee uu maaragtay taxta dhillihi yowma laa dhilla ilaa dhilluhuna maxaa ka mid a warajulun dakara allaha khaaliyan isagoo keliga ah oon cidna arkaynin intuu allah xusay fafaadat caynaahu ay ilintiisii indhihiisii ay burqadeen ay burqadeen oo ilmeeyey kaasi wuxuu ka mid yahay kuwa sida gaarka loo xushmayn doono ee maalinta aan harka jirin iyaga la hadhayn doono buu ka mid noqon doonaa allah naga dhigo towfiiqda allah na waafajiyo khayray dunya walaakhira an ilahi weydiisanaynaa dembigeennii kii waalidiinteenna allah dhaafo quluubta ilaahay baa subxaanahu watacaala gacantiisa ay ku jiraane qalbi wanaagsan oo khashica allahna siiyo ilmale oo ooyeysana allahna siiyo ilahay waxaan ka baryaynaa sifooyinka wan wanaagsan ee uu rabbigeen tilmaamay kuwa ku sifoobay allah naga dhigo kuwa ilaahay caayay kuwa ka badbaadayna allah naga dhigo waalidiinteenna allahu dembi dhaafo intii dhimatay jannadii allah geeyo inta noolna allah noo ilaaliyo awlaadana allah noo hagaajiyo nin walba muraadka uu leeyahay allah siiyo ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله